horta waa magdhow laba magdhab ay maaragtay dilkii loo geystay george floyd qoyskiisa waana heshiis ay gaareen qoyska george floyd oo dacwo ka hareeyay magaalada minneapolis in wiilkooda si qaldan loo dilay marka markii kiiskii maxkamaddii la geliyey ayaa waxaa heshiiskan gaaray magaalada minneapolis iyo qoyskii george floyd in magtaas ay qaataan tana tanaasulaan kiiskii maxkamadda ay soo saari lahayd magaalada tii booliiska ma aanay dhammaan laakiin tii magaalada ayaa tan lagu xalliyay waa sidaas ma ahan markii ugu horreysay oo ay minneapolis magdhow noocan oo kalea ay bixisay gaar ahaana ay booliiska kaysas ay ku lug leeyihiin ama toogashooyin ay ka bixiyaan muxuu kani uga duwan yahay markii aad barbar dhigto kuwii hore
way jirtaa in magaaladu mar walba ay magdhow bixiso laakiin kuwii ugu dambeeya ugu cadcaddaa waxaa ka mid ahaa gabadhii caddaanka ahayd ama australiyaanka ahayd ku baxday askarigii minneapolis maxamed nuur labada kun iyo toddobiyo tobankii gacantiisa oo iyadana magdhow labaatan milyan a la siiyey qoyskeeda marka laakiin waxaa xusid mudan in mar walba ay dhacdo laakiin in ka yar ayay magaaladu bixisaa mar walba waxay ku xiran tahay xadgudubka loo soo jeediyey aada intay la eg tahay iyo dhaawaca qofka soo gaaray marka magdhowgu waa wax iska caadi oo magaaladu mar walba bixiso mar ay askartu ay haddii haddii askartu ay wax qalad u disho oo ay u arkaan inay ku guuldaraysan karaan kiiska haddii maxkamad la aado magaaladu inta badan waxay isku dada inay iyadoo magaceeda ilaalinaysa in ay heshiis la gaarto qoysaska ay ka baxaan shaksiyaadka ama ay booliisku dhaawaca u geystaan marka keliya booliiska ma aha wax kasta oo u shaqeeya magaalada haddii ay dhibaato geystaan inta badan dadka magdhow ay siiyaan magdhowan ay bixisay minneapolis ee ay siisay qoyska george floyd saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa dacwada dhinaca kalena socota ee dilkiisa la xiriirta ee lagu soo taagayo maxkamadda askarigii ka dambeeyey dilkaas
kiiska waxay u badantay inaysan ku yeelanin saameyn badan dhinaca sharciga iyo dhinaca dacwada arrintani laakiin waxay saameynaysaa aragtida dadweynaha iyo dareenka shacabka ayay saameyn doontaa waxaa xusid mudan in markii ay soo shaacbaxday cajaladii laga duumay dilkii george floyd in banaanbaxyo waaweyn oo rabshado wata ay ka dhaceen magaalada minneapolis oo qaybo badan oo magaalada kamid a la gubay laguna burburiyey hanti badan dadweynuhuna aad ay uga caraysnaayeen muddo dhowr maalmood ah xiisad adag ay taagneed haddana markii maxkamadayntu bilaabatay askarigan isbuucii hore waxaa la arkayay in ganacsiyadu ay dhammaan xidayaan iridahooda askar badanna lagu soo daadinaya magaalada isagoo laga cabshi qabo in ay banaanbaxyo hor leh bilowdaan marka magdhowgani waxay wax ka tari doontaa in ay dadweynuhu yaro degaan oo ay dareemaan in maaragtay ugu yaraan ay magaaladu isku dayayso in ay xal gaarto oo dhinaca cadaaladda u dhaqaaqdo runtii magdhowgani waxay qayb ka tahay ugu yaraan qeerasho magaaladu ay qiranayso qalad inuu meesha ka dhacay marka taas ayay wax ka taraysaa laakiin kaiska faldambiyeedka lagu soo oogay askariga arrintani saameyn kuma leh waxaana gacanta ku haya xeerlaalinta gobolka minnesota dacwadaasina hore ayay usii ambaqaadaysaa maantana way socotay in xulistii xeerbe xeerbeegtida marka halkee ayay maraysaa waxaa la leeyahay xeerbeegtigii toddobaad ayaa hadda lasoo xulay culays intee la egaa ka taagan in la helo xeerbeegti dacwadan go-aan ka gaarta way dabcan waxaa dheereynaya waktiga in xeerbeegtida lagu soo xulo waxaa kamid ah kaiska oo adduunka o dhan laga maqlay iska dhaaf minnesota keliya ah marka waxaa aada u adag in la helo shaksiyaad ka mid noqon kara xeerbeegtida oo aan maaragtay arrintani aysan saameynin ama aan dhinaca booliiska u janjeerin ama aan dhinaca george floyd iyo dadka madow in dhibaato lagu hayo aan u janjeerin marka waxaa soo shacbahaysay maaragtay in ay soo baxayeen shaksiyaad laga reebayay in xeerbeegtan ka mid noqdaan kadib markii ay caddeeyeen ama ay ku dhawaaqeen in ay dareenkooda uu dhinacu janjeero marka arrintaa ayaa adkaynaysa in maaragtay aad loo isugu taxalujiyo bal in la helo shaksiyaad inkasta oo aan runtii la ogaan karin dhabtii qof waliba wax qalbiga ugu dugan laakiin su-aalo fara badan in la weydiiyo qof walbana in la isku dayo in loo arko inuu noqon karo qof si cadaalada go-aan u gaari kara marka taas ayaa weli waktiga sii dheereynaysa ilaa haddana toddoba qof keliya la maraya waxaa loo baahan yahay lix iyo toban qof